magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha gargaarka iyo sidai hay-adaha ka shaqeeyan koonfur galbeed ay u gaarsiin lahaayeen deegaanada u baahan in gargaar la gaarsiiyo kulanka ayaa waxaa laiskaga waraystay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha gargaarka markuu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir caruush wuxuuna ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka raxmaan raxiim magaalada baydhabo maanta oo bisha julaay taa toddobiiyo toban arbaco ah waxaa noogu qabsoomay kulankii hay-adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka oo bisha laba mar noo qabsooma kulankaas waxaa looga hadlaya qodobo aada u badan waxaa ka mid ahay isbarid guddoomiyaha cusub ee gobolka baay iyo hay-adaha iyo sida wada shaqeyn fiican ula lahaa lahaayeen hay-adaha iyo maamulka gobolka waxaa nagala soo qaybgalay guddoomiyaha gobolka baay ajendaha labaad oo shirka looga hadla waxuu ahay in warbixin aan ka siinay hay-adaha inay gurmad gaarsiiyaan degmada qoryooley oo khilaafiya ka jir jireen arrintaasna hadda meel fiican marayso gacanta lagu haayo in dadka baahida ay qabaan degmadaas si gaar ah gacan loo siiyo warbixin arrimahaasaan ka hadalnay iyo baahiyaha bulshada qoryooley iyo in dowladda koonfur gabe ay garab taagantaha shacabkaas hay-adahana ay garab istaagaan qodobka saddexaad oo looga hadla waxuu ahay arrimaha samaynta sharciga lagu xakamaynayo in saada biniaadanimo dadka loogu talagalay ay gaarto ayadana waxaa warbixino ka bixiyey sharciyaqaanada sharcigaas gacanta ku haya iyo taas hay-adahana la weydiinayo talooyin iyo meesha ay marayaan iyo stemsks isugu xigaan tallaabooyinka la qaadi doonaan waxaa ka mid in degmooyinka la tago xog laga soo arooriyo dadka taladooda ay ku darsadaan sida ugu macquulsan dadka loo gaarsiin kara sahayda loogu talagalay kaasna si fiican noogu dhammaaday qodobka afraad oo shirka maanta aan una hadalnay waxuu ahay assessment ama xog aruurin arrimaha nolosha bulshada degmooyinka ayadoo lix degmo lagu bilaabayo oo koonfur galbeed ka mida ay ka mid tahay degmada wallaweyn degmada waajid degmada xudur qansa dheere degmada diinsool iyo buurakaba lixdaas degmo in lagu bilaabo xogtooda lasoo aruuriyo warbixino dhammaystiran laga soo saaro maalmaha nagu soo aadan hawshaasna meel aada u wanaagsan ayay noo maraysaa degmooyinka qaarna shaqada waa bilaabatay meel fiicanayna maraysaa xogtoo dhammaystirna insha allah maalmaha soo socda ayaan soo saari doonaa kulankeenina waxaa nagu dhammaaday si guul ah